run ahaantii waxaa la odhan karaa horumar badan oo dhanka siyaasadda dhaqaalaha amniga ayay ayaa soomaaliya ka dhacay sanadkan oo ay ugu horeyso haddaan ku hormaro xagga amniga dowladda soomaaliya waxay ku guuleysatay in ciidamo dishibliin leh oo qaran ay bilowdo oo tababarka u bilowdo qaar badan oo ka midana maaragta ay dhamaystaan oo ay ku dhamaystaan xarunta xarunta tababarka turkiga iyadoo dadka tababaraya ay yihiin dad professional ah oo ka yimid turkiga sidoo kale dowladda maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha kaalinta mugtala ka cayaaraya inay soo nooleeyaan haykalkii xagga ciidamada ay lahaan jirtay soomaaliya iyagoo si gaara isugu xilsaaray in ay wax ka inay tababaraan ciidamada loo yaqaano macnaha elite forceska ama commandoska danab waxay gacanta ku hayaan airbortkii airbortkii ciidamada belidogle iyo iyo xeradii ciidamada commandosta ee halkaa ku tiilay dhanka dhaqaalaha aada iyo aad ugu mahadsan yahay wasiirka maaliyadda bayle wax badan buu qabtay waxaa kor u kacay revenue-gii soomaaliya ay uga soo xaroon jiray macnaha canshuuraadka waxaa sidoo kale kor u kacay g d b ga iyadoo awal la saadaalinayay inuu yahay three percent balse uu noqday sanadkan four to five percent lana rajeynaya sanadka soo socda inuu kor uga sii saramaro sidoo kale benchmarkyadii laga rabay inay buuxiso wasaaradda maaliyadda oo ay ka rabeen world bank iyo i m f labadaba oo loo yaqaano s m b labadaba macnaha way buuxiyeen taasna waxay kaliftay soomaaliya inay macnaha eligible u noqoto dowladaha xaqa u leh in laga dhaafo daydaha lagu leeyahay sidoo kale waxaa socda dadaal la doonaya in lagu daabaco shilinkii soomaaliga waa la isku raacay dhisaynka uu noqonayo shilinka soomaaliga konton konton boqol boqol shan shan boqol shan shan kun yaan sawiradooda aragnay iyadana waxaa la rajeynaya macnaha circulation circulationkeedu inuu bilowdo haddii ilaah yidhaahdo early next year taasna waa dadaalka ballaaran oo dowladda hadda jirta ay samaysay oo xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda ay ka samaysay waxaan kaloo la ilaawi karin saameyn weyn dhan ku yeesha gobolka oo dhan isbedelkii ka dhacay waddanka ethoobia oo uu madaxweynaha oo uu prime ministerka axmed abi uu kula talada kula wareegay taasoo gelgelay wax weynna ka bedelay labaatankii sano lasoo dhaafay siyaasadii etoobiya ay ka cayaari jirto gobolka wuxuu kalifay isbedelka ka dhacay etoobiya in isku soo dhawaansho aada u wanaagsan uu dhex maro number one eritrea ethoobia number two soomaaliya eritrea ethoobia oo heshiis saddexaga lah ayagana wada gaaray oo ku aadan iskaashi dhaqaale iyo isku furfurnaan iyo isku socodka dadka wadamadaas iyaga ah doonayaanna oo ay doonayaanna madaxda saddexdaas waddan sidii lagu samayn lahaa suuq ka dhexeeya dadka ku wada dhaqan gobolkaas run ahaantii isbedelka etoobiya ka dhacay wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay arrimihii arrimaha siyaasadda soomaaliya iyadoo awal maamul goboleedyada aada mooday inay barbar yaaci jireen dowladda federaalka taasna aada moodid hadda inay soo dhammaato ay ugu wacan tahay isbedelka halka ka dhacay sanadka soo socdo haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajeynaynaa in dowladda in uu noqdo sanad nabadeed sanad barwaaqo inuu ummadda sal u noqdo waxaan ka rajeynaynaa dowladda soomaaliya inay xoogga saarto sidii lagu dhamaystiri lahaa reviewga lagu hayo dastuurka in lasoo gabagabeeyo islamar ahaantaasna loo diyaariyo in afti la geliyo inta lagu guda jiro dhamaystirka dastuurkana waxaan rajeynayaa oon ka oon ka rajeyn dowladda inay engage garayso macnaha dhammaan all stakeholderska ku lug leh soomaaliya hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo civil society-ga culamo udiinka dhalinyarada qorba joogta in la wada engage garayo oo la weydiiyo fakarkooda aada iyo aad buu muhiim u yahay sababtoo tahay waa social contractiga dadkoo dhan ka dhexeeyey sidoo kale waxaan rajeynaynaa in labalaba in la labalaabo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee hadda ku dhumaalaysanaya gobolka jubbada dhexe oo laga sifeeyo labada webi inta udhexaysa oo ah ahaantii meeshii waxsoosaarka u ahayd waddanka soomaaliya kalifni lahaydna in dadka investorska maalgashadayaasha ay yimaadaan oo ay maalgashadaan waxaan kaloo rajaynaynaa isbedello kaloo wan wanaagsan midka ka dhacay koonfur galbeed kuwa lamida inay ka dhacaan puntland jubbaland galmudug oo ay halkaas yimaadaan macnaha dawlado la jaan qaadi kara dawladda federaalka oo kala shaqayn kara howlaha horyaalla taasaan rajaynaynaa una horseedi doontaa waddanka soomaaliya nabad iyo barwaaqo sanadkii two thousand eighteenka sanad aada u fiican buu ahaa dawladda australia iyo laybarkaana gacan qabtay waxaa noo qabsoomana waxyaalo badan baa noo qabsoomay caruurtii oo nalagu daryeelay oo nalagu hagaajiyey oo dawladdu ay ogolaatay caruurtiina inay shaqooyin noo siiso ayna ogolaatay caruurtii in in lasoo lasoo uruuriyo wixii tagsadayna lasoo lasoo qaqabto waxaa kaloo noo qabsamay hooyooyinka howlaha yagii programka womenis programkii oo dawladdu ay nagu gacan qabatay hadday soowanki noqoto hadday kitchen program noqoto hadday noqoto waayeelka all the people guryihii la siin jiray ay nagu gacan qabteenoo waayeel badan ay guryo noo siiyeen waxyaalo aada u wanaagsan ayay dawladda noo qabteen aad dawladda victoriana waayo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dawladda laybarka tan kale two thousand eighteen november electionkii weynaa ayaa ka dhacay victoria state electionkii state electionkiina waa ku guuleysanay daniel androwey oo wiil fiican ahaa oo ragga u roon caruurta u roon dumarka iyo hooyooyinka iyo odaga richin win ah oo ah brining ministerka ayaa hooyooyinka caawini jiray budgetka iyo multicultural ministerkana waana caawini jiray scott rubet daniel androwey kabineetadiisa alxamdulilaahi sanadkii lasoo dhaafay sanad aada u fiican buu ahaa sanad wuxuu ahaa dhaqaalihii fiicnaaday oo annaga community ahaan soomaali womenis haddaan nahay an aad iyo aad naloo gacan qabtay horta soomaaliya meel fiican bay maraysaa dadka soomaalida ah oo soomaaliya jooga waxaanu u sheegaynaa nabaddu waa nimco habeen la seexday leedahay shaqo la-aaday leedahay colaaduna waa ha harsan ha hoyan dadka puntland jooga sii baan la hadlayaa dadka puntland joogow dalkiina ilaashada doorashooyin baa iniin soo socda ilaahay waxaan ka barinay nimankaan isdaba dareerayo dibadaha ka wada yimid oo boorsooyinka wada wata qaar waxaa ku jiraan u malaynaya caruurahoodii baan ka warqabin marka ilaahay waxaan ka baryanaa mid khayr qaba oo fiican oo dalka dhisa oo dadka u naxariista oo tan kale dadka soomaaliya jooga goormaan qaxooti ka baxaynaa adduunyada lama arag qof wadankiisa joogo qaxooti ku ah oo garaam dawlad kale ka sugaaya dawladdu ha ka xishoota waxaas dawladuhu ha ka xishoodaan dadka waa in loo dhisaa shaqo loo sameeyaa xeryaha qaxootiga waa in la xiraa in la yidhahdaa qof walba suuqa gal waxaa ku shaqaysan lahayd annagaa kuu qabanayne taasaan soomaaliya kula talinaya sanadka hadda aan soo dhaafnay uu ahaa sanad aada u barwaaqo ah oo una dhib badan marka haddii aan ka hadlo soomaaliya waxyaabihii ka dhacay isbedeladii ka dhacay waxaa ka mid ahaa ra-iisul baarlamaankii professor jawaari oo booskiisii laga qaaday oo aan si aanan sharci ahayn looga qaaday waxaa kaloo dhacay soomaaliya annaga badanaa waxaan ka leenahay rajo haddii aan nahay dadka qurbaha joogaan shariif xasan sheekh aadan oo shan iyo toban sana siyaasadda ku jiray oo isagana ka tegay khilaaf soo dhex galay isaga iyo dawladda waxaa kaloo dhacay isbeddel koonfur galbeed soomaaliya ka dhacay oo isagana qasab ahoo maaragtay madaxweyne cusub ayagana ay yeesheen koonfurta soomaaliya oo gacan ku ramisaa madaxweynahaasi meel uu gaari doono ma garanayno marka waxay u eg tahay sanad waxoogaa isbeddel aada u tiro badan haddaad fiiriso east africa waxaa yimid nin la yidhaahdo maxaa la dhahay doctor abeya ayaa yimid ethoobia oo kale revolution ayaa ka socdo meeshii deganaan laga rabay waddankii inuu isbeddel ka dhaco waxaa socdo maxaa la dhahay dagaalo way oromada wadaan oy soomaalida ku barakicinayiin haddii aad fiiriso mooyaale waxaa jiro waa barakac ayaa jiro two thousand eighteenka marka sidaa darteed waxa waaye sanad wuxuu ahaa dhib badan two thousand eighteenkii marka waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa two thousand nineteenka in uusan naqanin sidii two thousand eighteenkii dhibaatadii ku dhacday isbedeladii badan oo yimid oo soomaaliya ama ethoobiya oo kale ka dhacay marka waxaan rajaynayaa sanadkaa inuu soomaaliya oo dhan u naqdo sanadkii barwaaqada ah sanadkii cadaaladda inuu naqdo waxaan u ducaynayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibka haystana inuu ilaahay dhibka ka saaro annagana waddanka aan joogno australia ilaahay barwaaqa nooga dhigo annagaba waxaan maraynaa australia laba prime minister ayaa isbedeshay two thousand eighteenkii marka waa sanad two thousand eighteenki wuxuu ahaa sanad yaab lahu ahaa marka sanadkan waxaan rajaynaynaa sanad deganaasho ah oo xasilooni ah oo horumar ah inuu naqdo inkastoo uu ay ishiisa u eg tahay inuu raaci doono sanadka hore ileen sanadaha waxay isu raacaan laba laba sano ay isu raacaan marka waxaan rajaynayaa guul iyo kheyr baan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed tan kale waxaan leeyahay bal ha la samro oo cadaaladda ha lagu dadaalo cadaaladda ha loo hiiliyo